waa waa sicbalku waa run waxaana sababay doolarka oo dadku ay mushaarada iyo ku qaataan iyo lacagaha dooda looga soo diro labadaba ayaa qiimihiisi hoos u dhacaan taasna waxaa sababtay doolar wadanka soo galay nabada soo feegaanaysa waayahana waad ogtihiin marka soomaali waa kusoo noqotay dawladaha kasoo noqonaysa oo wadanka kusoo noqonaysa waxaa kaloo wadanka kusoo noqonahayay hawooyinka layihahdo international community oo badankooda waaga hore iyadoo nairobi degan xafiisyada soomaaliya qaabilsan nairobi ka ka maamulayay ayaa hadda nabada darteed qaarkood wadanka soo gelayaan iyaga laftooda wax kor u qaaday doolarka wadanka soo gelayay dhinaca kalena shilinka oo muddo badan aan la daabicin maamuladii dowladda oo aan waafiga ahayn darteed ayaa yaraanayay doolarkii waa batay shilinkina waa yaraanayay sababta ugu weyne waa taas weye waan gartay wasiir marka doolarka waxaad sheegtay in mushaharooyinka ay ku qaataan dadku dawladdu mushaharka ay shaqaalaha siinayso iyo ciidanka ma doolar bay ku bixisaa iyaduna ha doolar bay ku bixisaa siday siday taasi ku dhacday wasiir wa waxay ku dhacday sababta aan ku leeyahay shilinka yar simb simbali waxay ku dhacday shilin ku filan in mushaarada lagu baxsho oo canshuuraha lagu qaado yaan dalka oon marka waxa nagu maqaalo ah inay jiraan lacaga dawladdu leedahay oo suudaan yaala oo hore loo soo daabacday lacagahaasi maxaa usoo qaadan weydeen hadday jirto annagu horta lacag baana daabicin intaan joognay dawladdu muddo yar bay joogtaa oo dawladda hadda jirta oo ra-isul wasaare saacid madax ka yahay waxay shaqaynaysaa muddo afar bilood ka yar marka anagu lacag baana daabicin lacaga hore oo dawladii hore daabiceen baa yaala meesha la yidhaahdo suudaan lacagtaasna in lasoo qaado iyo inaan lasoo qaadin waxay u baahan tahay daraasad in laga sameeyo marka kumanih lama soo qaadayo kumanih waa lasoo qaadayaa markii daraasad ku filan laga sameeyaa go-aan laga gaaraya marka wasiir haddii aad ii faahfaahiso labada dhinacba haddii lasoo qaado maxay saameyn idinku yeelan kartaa haddii la iska daayo se maxaad u malaynaysaa in looga joogsanayo yaani lacag dawladdu leedahay ahayn oo arrintan waa arrin u baahan waa arrin dhaqaale oo u baahan in dhinacyo badan laga fiiriyo iyadoo oo baahidii waa caddahay oo bahalkii muxuu ahaa weyadii baadishadii saameyn ku yeelatay arrintani baahidii waa caddahay laakiin wixii lagu daweyn lahaa waa in si taxadar loo loo wajaho aada baa dawladdu u mashquulsan tahay aniga iyo dadka iga sarreeya dadka iga hooseeya intaba dawladda waa barayada muhimadanu tahay in xal loo helo waana loo helayaa haddii aan la yidhaahdo si dhaksaa ha loogu helayaa waxay noqon doontaa in lagu daweeyo in lacag la keeno ama hala daawaco amitaa lahala soo qaado ama si kale loo daweeyo sidii kale oo oo dhaqaalahu tilmaamaa in lagu daweyn karo marka arrintaas dawadeed dawladda gacantay ku haysaa marka halkaan doonaynaaba waa in miisaanka aan soo celiyo waa tahay dabcan isbeddelka lacagaha qalaad iyo shilin soomaaliga waxaa la sheegaa inay saameyn ku leeyihiin ganacsatada gaar ahaana kuwar sariflayaasha oo marba lacagahaasi qaarkood suuqa kusoo daaya marka wax xidhiidhihi maydinka dhexeeyaa si aad uga wada xaajootaan sidii loo maareyn lahaa hadba lacagta suuqa ku yaraataa arrintaas wixii ka jira waanu u waanu u tooghaynaa aada baanu u tooghaynaa ilaa iyo hadda cid aan leenahay ku cadeynayno aan leenahay dembigaas waa gashay oo ama kusoo qaban karnaa ma jiraan xaaladan oo kale haddii cid arrintaa inta samayso abuurto sicirbararka hadda jiroo kale waa waxa weeye waa dembi qaran weeye cidda arrintaas ay ku caddaato tallaabada ku habboon oo sharciga ah laga qaadayaa laakiin annagu hadda cid aanu ku cadaynayno aan leenahay hebel ama heblooyin baa sameeyey arrintaas ma jirto laakiin aada baanu u taxadaraynaa in aanu ogaano haddii arrintaas oo kale jirto dhowaanta wafdigii uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee puntland socdaalka ku tegey waxyaabihii labada dhinac ka wada hadlayeen waxaa la sheegay inay ka mid ahayd qaabka loo xakameynayo sicir bararkaasi oo puntlandna ay lacag keensanayso si ay dhinacooda ugula tacaalaan shilinkaasi soomaaliga ee sii yaraanaya sidii ay lacag u keeni lahaayeen shilin soomaaliya marka bal maxaad nagaga biirin kartaa arrintaasi puntland aniga prime ministerku iyo wafda prime ministerku hogaaminayay laba beri kahor baan kasoo noqonnay arrintan iyo arrimooyin kale oo badan oo muhiim waa ka wada hadalnay wixii la sameeyana wax ka wada tashanaynaa waana wadaagaynaa laakiin way u madax banaan yihiin inay lacag gaarkooda usoo daabacan karaan soo maha maya uma madax banaana laakiin dantoodaa ku jirta annagana dantayadaa ku jirta in wadanka oo dhani isku lacag laga isticmaalo isku lacag laga daabaco waana adan ku heshiino arrintaas wax khilaafaabay kala jiraan iyaguna intaan ogahay ma jiraan statement ama waray bixiyeen oo dhahaya lacag baa anagu reer puntland soo baabacayna